You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
magacaygu waxa weeye cabdirashiid shaqaali waxaan runtii sida taariikhda sooyaalka puntland iyo guddiga khilaafaadka markaan dib u eegno iyo dastuurka ahaanba dastuurku wuxuu eh, qodobka siddeetan iyo koowaad wuxuu madaxweynaha xaq u siinayaa in uu go-aamada eh, ma- soo magacaabista jagooyinka muhiimka ah ah, aanu cidna kala tashan Eh, keli ah meesha eh, dastuurka kaga qoran in madaxweynuhu uu uu cid la tashado waa marka madaxweynuhu xilka ka qaadayo golaha wasiirada iyo taliyayaasha sarsare ee ciidamada inta kale madaxweynuhu isaga ayaa madax banaan eh, inuu soo eh, magacaabo guddigaas waxaan eh, markaa isleeyahay eh, waxa inaga hadda eh, madaxweynaha madaxweyneyaashii soo maray puntland oo dhan iyagaa guddigaas soo wada magacaabay Eh, waxaa hadda keliya nagu cusub oo ogowka waxa weeyaan waa waa guddiga uu soo magacaabay madaxweyne ku-xigeenku Eh, wax sharciyadana ma yeelanayo Eh, waxaa keliya uu- waa waxa aan si- odhan karaa waa dood eh, siyaasadeed maadaama oo eh, eh, madaxweyne ku-xigeenka laftiisu uusan la aragti ahayn muddadii u dambeysay madaxweynaha oo waxyaabo badan la isku diidanaa oo ay ka mid tahay khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada udhexeeyey oo cabdiwelina uu eh, xulufo ku jiray madaxweyne ku-xigeenkuna xulufo kale uu ku jiray oo taasi way iska caddayd eh, lixdii bilooda u dambeysay eh, qofkii ka warhaya s- siyaasadda puntland marka taasoo horay u taagan bay mid eh, tanna kusoo eh, kusoo biirtay marka wax la iska filanayay bay ahayd Eh, waxa eh, aan isleeyahay wa- wa- waxna ka bedeli mayso waxay ku dhammaanaysaa eh, labadii kun iyo eh, saddex iyo tobankii eh, markii waktigan oo kale eh, laba iyo tobankii Oct- eh, december uu madaxweyne ah, saddexdii december sorry uu madaxweynuhu soo saaray madaxweyne farole soo saaray guddigii eh, soo xilidii xalinta khilaafaadka baarlamaanka Eh, murashaxiintii kalena waxay ku dhawaaqeen iyaguna liis kale marka tii ugu dambaysiina waxay ku dhammaatay midii maxaan ku idhaahdaa madaxweyne eh, cabdiraxmaan farole siday ku socoto liiskani waa waa madaxweynaha liiskiisii wa- waa waa soconaya wayba howlgalkoodii wayba bilaabeen Eh, madaxweyne ku-xigeenku liisku soo magacaabeen hadda intaan ogahay laba qof ayaa iscasilay oo eh, iska casilay Eh, waxaana la sheegayaa kuwa kalena inay iyaguna iscasilayaan Eh, w- waxaan horta d- murashaxiintu way badanayaan eh, wayna badan yihiin Eh, waxaanan eh, keenaya inay bataan wadanka xisbiga kama jiraan Eh, waxaa waxa lagu doontaa waa si shaksi ah oo nidaam xisbi oo la isku soo kala reereebo oo hay-ad xisbi kama jirto wadankii marka adiga xasan ama aniga ma qof baa eh, idaacadda ka hadlaya inuu murashaxayba dadka u sheegaya Eh, waxa haddii sidaan aanan hadda wax laga bedelinna way kasii daraysaa marba marka ugu dambey ka- kasii dambeyso oo waktigii ah, intaad xasuusta waktigii ay farole uu xilka qabt eh, ku guuleysanayay kaga guuleysanayay madaxdii eh, mur- murashaxiintii kale murashaxiintu sideed iyo toban bay ahaayeen Eh, markii ka dambeysay oo cabdiwelikaas uu kusoo baxayeyna dhowr iyo labaatan bay ahaayeen Eh, haddeerna waad aragtaay soddonkii madax la sii gelayaan marka eh, waxaan marka isleeyahay kolley waa waa mur- eh, tartanka doora tartanka doorashadu waa platform eh, waa meel aada u f- u maaragtay ku fiican qofka in lagu barto Eh, waanan wax iska fiican inaan dad badan ah, baranno oo ah, karti qaarkood leeyihiin oo qaarkood yacni dadku in halkaas laisku barto waa meel aada u fiican waa waa waa dood aada u fiican wey baarlamaanka waxaan isleeyahay sanadku waa adkaanaya soo xulidda baarlamaanku maxaa yeelay wax walba hadda way sahlanaadeen waktigii hore ee ee ninka nabadoonka ah uusan siyaasa- siyaasadda ka warqabin ma ahay ma aha maanta ninka nabadoonka ah oo tuulada ugu shishaysa puntland joogay garow waxa ka socdo ka warqabaa Ba- bal madaxda madaxda lafteedu wacaya murashaxiinta laftoodu wacaya waa la iswacayaa xogtii baa la hayaa Eh, murashaxa marka m- murashaxa baarlamaanka reerkiisa kasoo dhexbaxayay waa nin wakti badan eh, geliyey eh, caqli badanna geliyey eh, runtiina cambaign badanna sameeyey maxaa yeelay inaad qanciso eh, eh, jifooyinka reerka oo dhan nabadoonadooda in in qofku uu qanciyo way adag tahay doorashada puntland ka dhici doontaa waxay u badan tahay taxaalufaad bay u ba- bay u baahnaan doontaa ninka soo baxaya inuu eh, kusoo baxo taxaaluf bay u baahan doontaa sababto ay tahay xildhibaanadu waa lixdan iyo lix way yar yihiin murashaxiintiina way badan yihiin had markii ninkii soo baxayay waa nin laba cod iyo saddex cod iyo eh, kusoo bax buu noqonayaa sidii tii hore oo oo- oo- oo dhacday oo kale marka taxaalufaad lagama maarmi doono welina taxaalufaadkii ma ma muuqato ma muuqdo oo wejiga taxaalufaadku uu yeelan doono ama ma garanaysaa sida la isugu gurguri doono ima muuqato ma hadda ma arko cod isbedeldoon ah oo xoog badan oo sidii waktigii faroole oo kale rag baa bedeldoon isbedeldoonkaas gadayay tii oo kale hadda ma muuqato rag baa xukuumadda waagii aa hore aada ugu kacsanaa oo aada u maaragtay hadalhayey oo runtii jawiguna aad buu u maaragtay u kala duwan yahay jawigii doorashadii hore iyo doorashadan oo tan waxaad moodaa in dadku ay aada u degan yihiin haddaayoo kale sanadkii hore waagi doorashadii hore puntland dhib badan baa baa ka taagnaa laakiin hadda xoogaa xasilooni baad moodaa marka taasi waxay keeni waxay waxay muujinaysaa dadku inay soo bislaanayaan siyaasi xamaasadaysan oo xuurtaysanna aan doodiisa hadda lagu jirin dadkuna ay aad uga fiirsan doonaan qofka la dooran ninka murashaxa oo sanadka kursigaa doontay puntlandna waa nin caqli kusoo bixi doona ma aha nin dhaqaala dhaqaalaha wataa masoo ma saacidi doonto nin caqli iyo fikrad iyo abaabul iyo magaranaysaa daddhexgal iyo taxaalufaad samayn kusoo baxa ayuu noqon doonaa sida ii muuqata way adag tahay ciyaar adag baa xasanow yaa eight january inay dhacda la sugaya ilaahay hanoo hanoo sahlo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anu waxaan ahay saciid shiinle qaabka puntland weligeed ay samayn jirto waxay ahayd magacaabista guddiga khilaafaadka waxaa iskala ahaa madaxweynaha isagoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamanka xulistana madaxweynaha xaquleh la tashanka bacdi waxaa kaloo hadda socda xoogaa arrimo fooda noqotay oo xilliga gudoomiya madaxweyne ku-xigeenkii oo asna liiska ka daba magacaabay sharciyan madaxweyne ku-xigeenka ma laha inuu liiska magacaabo laakiin khilaafaadka dhexdooda yaalla inay ayaga ay dhamaystaan bay ahayd qaabka maanta socda xoogaa qaab qurxoon ma aha laakiin sharciyan dastuuriga ah waxa weeye madaxweynaha ayaa magacaabi kara musharaxiinta xaq bay u leeyihiin waxa ay arkaan inay kala tahay inay ka hadlaan aragtidoodana ayayna ka hadleen waxa waaye wixii dastuuri ah musharaxiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlamaan inay isla arkaan sharafta puntland iyo wanaageedana ay meel fiican mariyaan qaabkii lagu soo xuli jirana ay maraan wax cusub maanta maaha waxaa kaloo aan qaabka xildhibaanada lagu soo xuriyo waxaan u arkaa maantay qaab lacag harqisay puntland oo ah laaluush iyo burbur sharafdhac puntland u ah oo ninkii lacag badan iyo ninkii lacag leh ayaa odaya taasna wadaniyadda puntland iyo wadaniyiinta reer puntland arrin ka dambaysa maaha marka waxaan oranayaa ismada waxgaradka xulista embiyada xulaya inay dad xunaatiya badano embiyaah danba danta dadka iyo dalka puntland ayahooda ka taliya inaa noqon kuwa lacagta ninka lacagta bixiyeyna u codayn waa inay u codeeyaan qofkay arki karaan oo arkaan inuu yahay nin maaragtay maanta xaaladda puntland meeshay marayso kasii qaada oo madaxweyne madaxweyne meel buu keenay midka kalaa kasii qaada waxaa loo baahanya nin kartideeda u leh walow xilad xilligan hadda maanta lagu jiro soomaaliya ay xaalad adag marayso gobol ahaanna gobolka isbedel weyn oo xoog leh ka socdo waxaan nimanka biyada la xulayo isamada xulaya iyo waxgaradka kala talinaya niman intaa embiye ubabacdhigi kara iyo madaxa madaxweyneyaal madaxweyne ubabacdhigi kara inay doortaan ay dooreen lacagta lacag haddaad dowratid dalkii iyo dadka la baaba-aya laga daaya laaluushka dalkaa ku burburaya taasaana aan qabaa aniga in dad embiye tale tayo badan oo wadanka dastuurkiisa sharcigiisa ilaaliya la doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baramarka gudoomiyaha baarlamanka la dooran doonana wadada ku haya oo hadday ka leexdaanna soo fariisan kara xilliga loo baahdo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiya baarlaman gacantiis qabso dalka xaaladda ka saara ayaa loo baahanya taasaan u arkaa waa dhibkeeda leedahay aad bay u fara badan yihiin waxaana sanadkan waa sanadkii uga xaalad adkaa qaabka ay wax u socdaan musharaxiintan faraha ka batay puntlandna waa puntland waxaan u baahannaha aniga meel kastaa ka yimaado meel kas doono ha ahaado mid puntlandana u baahan nahay qofku doono ha ahaado mid puntlandana oo puntland u dhiidiya oo puntland iyo soomaaliya wax ka tari kara sababta puntland waa waa aas-aasihii soomaaliya federaal marka puntland hadday weeqanto oo xaaladaan xaalad la mida gasho waxaan u arkaa inay maxaa soomaaliyana ay arrintaas maaragtay saameyn ku yeelan doonto waxaan arrintan waxaan soo jeedin lahaa oo aada u codsanayaa in laga madaxweynaha noqonaya mustaqbalka puntland iyo baarlamanka iyo madaxweyne ku-xigeenka inay noqdaan kuwa hal abuur horumarineed ee puntland leh iyo mid soomaaliyeedba taasaa markaa sanadkaana waa sanadkii ugu musharax badnaa uguna ololo lacageed amuursi badnaa marka waxaan qabaa in lacagta aan la doorane la doorto shaksiga saxa ah taasaan qabaanaya waa cabdiraxmaan maxamed ducaale jugaase xas haddii aan usoo noqdo su-aalahan aada weydiisay xasan oo horta waxa weeye intaynu su-aalaha ugelin waa inaynu garanaa maxaa horta waxaan gundhigu ah waxaan qabaa khilaafka ka dhexeeya madaxda sare ayaa waxaan gundhigu ah waynu aragnaa waan iska ayaan daro in madaxdii ugu sarreysay dalka ay khilaafaadkii ama aragtiyadii ay ku kala duwanaayeen ay ku xallin kari waayeen gudaha madaxtooyada oo ay banaanka usoo baxday weliba iyadoo fariimo laysu marinayo warbaahinta arrintaasi maaha arrin qurux badan waxaana qabaa inay ku tahay gef ummadda reer puntland masiirkoodana ayna ku habboonayn haddaan usoo noqdo su-aashii ahayd ee xildhibaanada ee guddiga khilaafaadka uu madaxweynuhu magacaabay anigu dee kolley intii waxaan qabaa marka horeysa madaxweyne de waxa xaq loogu leeyahay inuu la tashado dadka ay taladu kala dhexayso sida madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka intaba caqliga caafimaadka qaba ama mas-uuliyadda saaran madaxweyneha waxay noo sheegaysaa inay waajib ku tahay inuu la tashado marka inagu khilaafka waxa keenana ma ogin siday wax ku yimaadana ma ogin laakiin markaynu taariikhda dib u raacno la tashigaa markii laga yimaado waxaan qabaa in madaxweynuhu isagu xaq u leeyahay inuu guddiga magacaabi karo wada tashiga waa yeelan karaan waana laisku fahmi karaa laiskumana fahmi karo laakiin go-aanka ugu dambeeya inuu isagu leeyahay marka aynu dib u raacno way halacsiga taariikhda ee soo martay puntland iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey marinkai ay mareen waxaan qabaa madaxweynaha in hadduu go-aan ka gaaray uu go-aankaa isagu uleeyahay xaq habboon tahayna in lagu taageero marka intii foodo la abuuri lahaa taasi waa taa madaxweyne ku-xigeenka guddiga u magacaabay de xasanow waxa weeye taasi anigu waxaan qabaa anoo ixtiraam madaxweyne ku-xigeenka inay aada iyo aada taasi qalal tahay waxaan foodo ahayn ayna soo kordhinayn de ma aha waxaan moodaa inay tahay shax ana tanaan degin waxaan waa masiir umadeed waxa lagu korkorkortamayaa haddii uu madaxweyne wax ku dhaqa oo guddigan uu madaxweynuhu magacaabay aanu ku qancin madaxweyne ku-xigeenku waxaa jira meelo habboon oo la mari karo meelo noo noqdaa jirta isimaa jira guddi kale waxaa jira bulshadii rayidkaa jirta meelo talada lala aadi karaa jirta haddii meelahaasoo dhan uu madaxweyne ku-xigeenku isagoo accesso la helin kara inuu kala tashado micno ma samaynayso inuu soo dhigo guddi kale isagoo ku cadaynaya halkaa in ay tahay waa arrinta puntland fooda aan qarsoodi lahayn waxaan qabaa inay tahay taasi madaxweyne ku-xigeenka iyo arrintaasi ayna ku habbooneyn sidaa yeelo aan uga gudinno tartamayaasha xasanu tartamayaasha waxay la tahay horta dalku xisbiye ma leh oo xisbiye mucaarada oo wax toosiye ma leh marka waxa la tahay booskooda ku jira waa madaxda tartamaysa u tartamaysa xukunka xaq baynoo leeyihiin inay wax mucaaradaan inay wax toosiyaan inay wax dhaliilaan laakiin tan waxaad moodaa inay ceel kaga dhacday waayo inay dhaliil soo jeediyaan oo madaxweynaha usoo jeediyaan ama ay kala taliyaan ama arrintaas qalad bay ahayd in madaxweynu dib ugu noqdo weeye in waxyaabahaas akaanta la sixo weye waa sax wey laakiin inay yidhahdaan madaxweyne ku-xigeen kuwu soo saaray waan ku raacnay iyagoo u aaneynaya madaxweynuhu inuuna cid loo kala tashan iyagu marka madaxweyne ku-xigeenku hadduuna cidba la tashan iyaga laftigu sida utaadiyan casrow markii hore siday ahaan jirtay maanta horta waa ka doola diba dhaq sideedaba dhaqan xun ayaa ka taagan soomaaliya oo dhan maaha puntland keliya waa federaalku kasoo bilaabmay puntland buu usoo gudbay meelo kale u gudbay in la iibsado xildhibaanada arrintaas oo ah arrin dhaqan aada u xun ah kana soo bilaabantay marka hore xagga federaalka saan qabo laakiin ninka wuxuu yidhi cudurka geelageeda helay madi ahaan maayo waa soo gudubtay hase ahaatee berigii hore waxay ku sinayd oo ay nimankan tartamayaasha ku sugi jireen xildhibaanada markay soo waruraan garow yimaadaan ayay u kala tartami jireen hadday iibsanayaan iyo hadday si kale u sabanayaan hadda way kasii fogaatay sidii waa la maxaa layadaa waa la sarifay musuq maasuqi waxay gaartay ilaa tuuladii hadda waxay gaartay in loogu tago qofku ardaygu ka tirsanaa intaanu kasoo bixinba tartamayaashu ee nin walba nin intuu igmado yidhahdo war adigaan rabaa inaad soo baxdid oo wax kugu bixinaya oo kaa kharash ku bixiyo kharashkaa uu siinaya tahay si u laaliisho odayaasha soo saarayay waa yandaro wey aad bay u fogaatay dadkiina waa ku kala tegey khilaafaadka maanta ka dhex taagan xildhibaanadana tii hore uu ka weeyey aad buu khilaafku ballaaran yahay meeshii loo noqon lahaa waxaan xelin lahaydna waa isimadii isimadiina waa tantuulooyinkaba loogu tegey oo iyaga laga soo bilaabay in la korobtigarayo waxaan u arkaa anigu in ay aynan habbooneyn inay tartamayaal intaa leeg ay tartamaan waayo wax micnaa oo ay samaynayso intaasoo qof oo tartamayo aad moodadba inay inayba tuulada buuxin karaan marka anigu ma arko inay tartamaan dad intaa tira leeg waxaan aaminsanahay waxaan loo tartamaya waa mas-uuliyad waa masiir ummadeed in laga qofku uu garanayo meeshu u socdo maaha uun waan tartamay un inay arrintu noqoto qofkuna isaguna wakti iska lumiyo meeshana uu ka dhigo de meel aad moodid foodaysan ciise maxamed doolowaa oo ahaan jiray agaasimaha macdanta iyo shidaalka puntland hadeerna ah afhayeenka focus group fikirkayga anigoo ku cabiraya laakiin aanan ku cabirayn fikirka ay qabaan dadka musharaxiintaha oo dhami dhaqan ahaan horta wax ka jira oo sharci ah oo sheegaya sida loo samaynayo ma jiro oo puntland kama jiro dhaqankuna wuxuu ahaan jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sidaa darteed inay iyagu soo xulaan oo ra-iisul baarlamaankuna uu ku jiro ay soo xulaan dad odayaalah oo lagu qanacsan yahay badankee dadkaa la soo xulo madaxweynayaashu markay soo xulaan ama cadde ha ahaado ama cabdiraxmaan faroole ha ahaado waa lagu qabsan jiray laakiin mar walba waxaa laga gaari jiray wadahadal baa la samayn jiray waxaana laga gaari jiray go-aan madaxweynuhu badanaaba wuxuu odhan jiray haddaad markaan soo saaro aad ku qanci weydaan dadkaa diyaar baanu ahay inaynu wada hadalno markaasna way ku qanci jireen markuu soo saaro hadday arkaan haddii uu soo saaro isagoo aan la tash iyagoo aan la tashan saddexdan way isla socdaan baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku dhaqanku saasuu ahaan jiray nin ugubabu marka cabdiweli hadda sameeyey oo aa moodo inay aada khalad u tahay taa macnaheedu maaha madaxweyne ku-xigeenkuna inuu inuu ku saxan yahay markuu soo saaray guddi kale oo isaguna khilaafaadka ah wallaahi hadde dadkaa iyaga ah waxaa moodaa inay maogtahay fikirkooda siyaasadeed group magac la yidhaahdo golaha madax musharaxiinta bay ahaayeen nimankaas issharaxay wixii ay sameeyeen wax macnaha aniga haddeer iguma muuqan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenkii bay ogolaadeen inuu isagu warka uu sheegay saxan yahay waxaana moodaa nasiib darro in isagii afhayeenba u noqday aniga waa aragtidayda focus group fikirkeeda maaha laakiin aniga aragtidayda waxaa moodaa intay iyagu gooni wax u samayn lahaayeen ayay madaxweyne ku-xigeenkiis ku lamaaniyeen oo madaxweyne ku-xigeenka fikirkiisii qaateen waxaa la rabay inay gooni uga baxaan oo yidhahdaan madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii arrintan way isku qabsadeen waana khalad waa kaasa inkastoo ay yidhaahdeen laakiin niman isku fikira oo isku aragtiya oo shiray oo ka wada tashaday bay ahaayeen aniga aragtideed marka ilama fiicnay nidaamka xildhibaanada hadda ay ku socdaan horta way roon yihiin way fiican yihiin weli ma soo dhammaan waxaana filayaa inay dhowaan soo dhammaan doonaan wakti muxuu ahaabaa laysoo helayaa in wixii khilaafaada oo ka jira guddigaanu uu ka hadlo guddigu hadda wuxuu soo saaray xalay shirkoodii ugu horreeyay qodobada laga rabo qofka musharaxa ah tacliintiisa waxbarashada da-da muxuu ahaa sorry da-da maaha macnaha inuu yahay qof aqoonu leh karti leh diintiisa adigu qodobo noocaasay soo saareen oo ah qofka wax laga rabo arrintaas marka waxaan isleeyahay way soo dhammaan doontaa dhowaan wixii khilaafaad ka yimaadana iyagaa xalin doona welina khilaafaad baa ka jira dhaqanka soomaalidana saasay ahayd marna kama jiro midda kale oo aada weydiisay oo ah muxuu ahaa dadkan badan oo isu soo sharaxay horta waxay kutusaysaa ahmiyadda dadku ay u hayaanin puntland electionkeeda dadkan badna isu soo sharxa waxay kutusaysaa majority-ga ambitionka dadku ay leeyihiin hanka ku jira inay rabaan inay noqdaan laakiin taa macnaheedu maaha inay state ahaan u fiican tahay because waxaan u malaynayaa inay chaos political chaos ay create garayn kadho election periodka sababtoo ah almost soddon waa ku dhow yihiin hadda soddon muxuu ahaa reer kastana waxaan ka baqayaa akritaanka in nin ama labo iska soo sharaxdo qabiilooyinka reer puntland oo dhan oo dega eedaynta waxaa lagu sheegayaa mar waxaa laleeyahay cabdiweli baa waxaan ka dambeeya wuxuu rabaa inuu codadka firdhiyo dhinaca kale sida cabdiweliba sheegay muxuaha dowladda federaalka baa lagu eedeynayaa inay iyaduna arrintan wado oo dad badan dabada ka riixayso oo dad badan lacag soo siisay
sbs.com.au